أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo lala beegsaday cadowga allah oo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya mas-uuliyiinta iyo bulshada wilaayaadka islaamiga ah boqool iyo hiiraan ayaa goobo fagaarayaal ah ku dukaday labada rakaacadood ee salaada roobdoonka ah tahriibyaal afrikaan oo ay soomaali ku jiraan ayaa la badbaadiyey xilli xaalad adag ay ku qabsatay gudaha badda kooxda ardada soomaaliya ayaa xiraad ku soo rogtay diyaaradihii rakaabka ahaa ee ka digi jiray garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo kadib khilaaf soo kala dhex galay maamulka shaardirarka koonfur galbeed iyo kooxda ardada soomaaliya wilaayadii islaamiga mudug ayaa xaflad maamuus ah u qabatay majmuucadii wilaayadaasi ku matalaysay tartankii ramadaanka ee idaacadda islaamiga landalus guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka shabeellada dhexe gedo iyo baay عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii jiriguna ay tahay sagaal iyo labaatanka bisha barakaysan ee ramadaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo lala beegsaday cadowga allah oo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku lugeynayay gudaha magaalada baldaxaawa waxaana ku dhintay qaraxaasi hal murtad kaasoo ahaa sarkaal taliya horin ah oo ka tirsanaa nisa sidoo kale mujaahidiinta ayaa weerar qaraxa ku qaaday guriga uu magaalada garbaharey ka degan yahay wasiirka ganacsiga iyo beeraha ee jubbaland waxaana jira khasaa'ir soo gaaray maleeshiyaad ku sugnaa gurigaas dhanka kale wilaayada shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta waxay xalay weerar ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee deegaanka burane waxaana jira khasaa'ir soo gaaray ciidamadii kufaarta ahaa ee burundeeska ah ee la weeraray mas-uuliyiinta iyo bulshada wilaayaadka islaamiga boqol iyo hiiraan ayaa goobo fagaarayaal ah ku dukaday labada rakacdood ee salaada roobdoonka aynu ku horumarno xasan cabdiraxmaan abu xasan iyo wilaayada islaamiga boqol
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
marka xaaladdu ay adkaato abaar adagna ay dhacdo dadka iyo duunyadana loo yaabo waxaa sunno ah in muslimiinta ay goob fagaara isugu soo baxaan si wadajir ahna ay u tukadaan laba ragco oo roobdoon ah allahna ay u weydiistaan raxmaddiisa roobka iyagoo halkaas ka duulayo ayay maamulada wilaayaadka islaamiga goobo fagaaraha muslimiinta ku tujiyeen labada ragco ee salaada roobdoonka barqanimadii maanta waxaa dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool si wadajir a looga tukaday salaada roobdoon ah degmooyinka lagu tukaday labada ragco ee roobdoonkana waxaa ka mid ah degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أضوارا deegaanka buurdhuxunle oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada waajid ayaa ka mid ahaa goobihii saaka laga oogay labada ragco ee salaada roobdoonka salaada kadib waxaa bulshadii isugu timid fagaaraha deegaanka buurdhuxunle la hadlay sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culummada wilaayaadka islaamiga allah subxaana wa tacaala mahadsan hani hanuuniyi ini una tuugno na gorodsii na kasii ini walwalba ilaahay galantiiska jiraan marka wali dhabbaana usiile qaado karo wali dhaafeena ilaahay usiile sheena karo una fuqari'ana masaakiŋaana awoodmalihiini ilaahay cibaadiniin dari inuusa caabudno shaqadii ilaahay inin dari una qaban taasana inin dari marka may kumadaha shaqadana inin dari inuu ilaahay tuugno subxaana wa tacaala ugu dambayntii bulshada ayaa si wada jira allaah u weydiistay raxmaddiisa roobka xilli dadka iyo duunyadaba ay haysato xaalad adag oo dhanka nolosha waa kan mar kale sheekh maxamed axmed garaar اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت اللهم إنا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يو إلهي يو ربي يو إلهي يو ربي يو أسماء هذا صفات كاكي توقنا إله توقع إن أقبل إله توقع إن أقبل إله توقع إن أقبل إله توقع إن أقبل إله باهدا إن بدنتا إله باهدا إن أدي دبالو كرتا إله باهدا إن دبالو ونفقري أنا أدي حوضن إلهي وندق إله أدي ديق دا فرب بدنتا إله وندق إله أبارن هايتا أبارتي إله ندلقات إله أبارن هايتا أبارتنا ندلقات ilaahu abaarana hayte aaragna raji hayne ilaahu aaranka ninshaan abaartan noo dulqaad ilaahu abaartan noo dulqaad aarankana ninshaan ilaahu barakaadka irka ka jaraha ninfur kuu dhulka ka jaroon ilaahu ninfur ilaahu aafana noo kori ilaahayow dhulka noolay wilaayada islaamiga ee bakool waxay ka mid tahay wilaayaadka sida weyn ay u saameysay abaarta gaar ahaan biyola-aanta oo si wada jira u gaartay dadka iyo duunyada intaba wuxuuna roobdoonkan ku soo aadayaa xilli dhanka kale uu socdo gurmadka baaxadda leh ee uu wada guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan midka wilaayada islaamiga ee bakool oo dad badan gaarsiiyey adeegyo kala duwan sidoo kale sida looga dukaday wilaayada islaamiga hiiraan waxaa warbixintan ka diyaariyey cabdiqani maxamed allahu akbar allahu akbar allahu akbar
barqanimadii maanta waxaa fagaarayaasha degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan lagu wada tukaday labada ragcadood ee salaada roobdoonka si allah loo weydiisto raxmadiisa roobka wa antum maca faqrikum wa xaajatikum ilayhi tucriduuna canhu wa tacsuunah wa antum taclamuuna ana macsiyatahu tusabibu qadabahu calaykum cuquubatahu lakum fa fii sunan maajah min xadiidi cabdillaahi bni cumar ibni khadaab radia allahu canhuma qaal كنت عاشر عشرة رهد من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال يا معشر المهاجرين خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالدواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع المطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولا خفر قوم للعهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعد ما في أيديهم وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم فذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خمسة أنواع من المعاصي كل نوع منها يسبب عقوبة من العقوبات ومن ذلك منع الزكاة ونقص المكيال يسببان منع المضر وحصول القحط وشدة المؤونة وجور السلطان ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska guud ee beesha gaaljacel oo kelimad ka jeediyey fagaraha degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa dadka kula dardaarmay in loo wada laabto xagga allaah lana weydiisto raxmadiisa roobka waxaad na haystana ay tahay masiibo annaga aan kasbannay sababto alla tabaaraka watacala wuxuu leeyahay wamaa asaabakum min musiibatin maxaa ku xiga bimaa kasabad aydikum abaartan iyo dhibtaan annagaa gacmaheena ku beeranay waxaan soo soonnay bishii barakaysaneed maanta waa sagaal iyo labaatan waxaa laga yaabaa in badan oo qaraabo ah ehel ah raxim ah isku deegaan ah aan isa salaamaynin isgooyey nafteeda tiina waxaan u dardaarmaya jazaakum allahu khayran in alla tabaaraka wa tacaala gacmaha u horsanno iscafinno quluubta sifaysanno maanta nin walba fii cuqri daarihii uga tagtay culayskii dhibaatada jirta marka waxaan leeyahay waxaan ugu bixi karnaa keliya alla tabaaraka wa tacaala dunuubtaan galnay aan ka toobadkeenno nin walba dembigu gal waa ogyahay asiga alla way is ogyihiin dembigaad alla kuu qariyey gashi alla ugu toobadkeen yaa qawiy yaa casiiz yaa jabbaar yaa shakuur yaa man laa ilaaha illaa hu ilaahu ilahan adeehan malihin ilaahu rabbi raxmaan dembigaa gal waa itiraafsannahay ilaahu rabbi raxmaan dhibkii culayska waa nagu batay ilaahu gacmahan ku horsanina ilaahu ducada naga aqbal ilaahu ducada naga aqbal ilaahu rabbi raxmaan waxaan u soo istaagnay waa inuu ku barayno ilaahu cid kale gacmaha u horsanayna ma lahan un baryi mayno cid kale gacmaha u hoorsan mayno rabbi raxmaan adaa casiis oo jabbaare adaa culayska na haysto iyo dhibta na haysato adaa naga dulqaadi kara ilaahay waad og tahay waxaan nahay rabbi raxmaano lagaaga sheekayn maayo wax walbaad og tahay maca daalika alla tabaaraka watacala waxaan ku leenahay ilaahay naga naga dulqaad ilaah abaarta naga dulqaad ilaah roob weynna sii ilaah ummada khayr qabana sii ilaah mid barakaysanna sii ilaahayo rabbiga raxmaano mid dalka iyo diinta iyo dadka iyo deegaanka iyo qulubta urana sii ilaahayo mid barakaysanna sii ilaahayo roob dhibcaba weynna sii wilaayada hiiraan ayaa ka mid ah gobollada laga dareemayo abaarta jirta waxaana xusid mudan in guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada hiiraan uu sii labalaabay howlaha gurmadka lagu gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen tahriibyaal afrikaana oo ay soomaali ku jirto ayaa la badbaadiyey xilli xaalad adag ay ku qabsatay gudaha badda warbixinta warkan waxaa haya cali aadan cabdulaahi caliyare siday wararku tibaaxayaan tahriibyaal ka kala socda wadamo afrikaan ah oo ay ku jirto soomaaliya ayaa lasoo badbaadiyey xilli xaalad halisa kala kulmeen gudaha badweynta u dhexaysa qaaradaha afrika yurub iyo aasiya tahriibyaashan oo gaarayay soddon iyo laba ruux ayaa la sheegay in muddo laba cisho ah ay ku dhex go'doonsanaayeen gudaha badda waxaana isniintii lasoo dhaafay la kulmay una gurmaday markab laga leeyahay waddanka sbein shan qof oo ka mid ah tahriibiyaashani waxay ahaayeen dumar kuwaasoo mid ka mid a la sheegay inay ahayd hooyo xaamilo ah halka sagaalka kalena ay ahaayeen caruur yaryar oo da-doodu u dhexayso labo ilaa iyo shan iyo toban sano jir doontan ay tahriibiyaashani ku safrayeen oo laga helay meel qiyaastii sagaashan meel badeed u jirta xeebaha liibiya ayaa la sheegay inay ahayd mid aada u jilacsan oo ka samaysan bacaha la buufiyo taas oo badweynta dhexdeeda ay haabaysay muddo laba cisho ah dhimashada tahriibyaasha ka baxa xeebaha liibiya ee naftooda ku haliga badweynta u dhexaysa qaaradaha yurub afrika iyo aasiya iyagoo kusii jeeda qaaradda yurub ayaa sare u kacday muddooyinkii u dambeeyey waxaana la sheegay in qiyaastii shan boqol oo tahriibe ay dhinteen labadii bilood ee u dambeeyey mahadsanida caliire kooxda eridada soomaaliya ayaa xiraad kusoo rugtay diyaaradihii rakaabka ah ee ka degi jiray garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo kadib khilaaf soo kala dhex gelay maamulka koonfur galbeed iyo kooxda eridada cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkani hayaa mar kale sida laga soo xigta shirkadaha diyaaradaha rakaabka ee ka howlgala magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo kooxda ridada ee xasan gurguurta iyo shalay garoonka muqdisho ka celisay diyaaradihii u duuli jiray magaalada baydhabo tallaabadan ay qaaday kooxda ridada ayaa timid kadib markii khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay lafta gareen oo ah madaxa maamulka ridada koonfur galbeed iyo xasan gurguurte inka badan boqol ruux oo shacab ah oo doonayay inay gaaraan magaalada baydhabo ayaa shalay ku xayirmay garoonka muqdisho kadib markii kooxda ridadu ay ku amartay shirkadaha diyaaradaha rakaabka ah inaysan tegin magaalada baydhabo kooxda ridadu waxay xayraadan kaga dan leedahay inay hakiso xubno siyaasiyiin iyo xildhibaano ah oo taageersan lafta gareen oo doonayay inay tagaan magaalada baydhabo si ay halkaasi abaabul ugu sameeyaan maamulka ridada ee koonfur galbeed ayaa ku dhawaaqay inay xiriir ku jireen kooxda ridada kadib markii kooxda ridada lagu eedeeyey inay faragelin ku samaysay maamulkaasi waa kan afhayeen u hadlay maamulka ridada koonfur galbeed oo arrimahaasi ka hadlaya dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ka mid ah dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliyeed waxay si buuxda maanta u caddaynaysaa in dowladda federaalka soomaaliyeed wada shaqayntii ay lahaayeen si toos ay u gooysay ayadoo laga sababaynaayo fargelinta qaawan ee dowladda federaalka soomaaliyeed ay ku soo qaaday dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya taasoo ay ka mid tahay abaabul ciidan oo lagu abaabulay degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya si loo wiiqo wadajirka iyo midnimada dadka reer koonfur galbeed soomaaliya maamulka ridada koonfur galbeed ayaa hadda u muuqda inuu ka baxay isbahaysiga xasan gurguurte isagoo u xoobsiibtay dhinaca mucaaradka haddana doonaya inuu ku biro safka mucaaradka oo ay horey ugu jireen puntland iyo jubbaland wilaayadda islaamiga mudug ayaa xaflad maamuusa u qabatay majmuucadii wilaayadaasi ku matelaysay tartankii ramadaanka ee idaacadda islaamiga alandalus marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan diyaariyey salaam ayaa marka ugu horeyso su-aalihii qaymaha badnaay suxuufiyiintii sardiyo sardiyoonka seexaanaan salaamaya
wuxuu ahaa kun laafurwadareed ah oo soo dhoweynayo maamuus lagu sameeyey tartamayaashii wilaayada islaamiga ah ee mudug ku matelayay tartan aqooneedka idaacadda islaamiga ah ee andalus ee dhowaan soo dhammaaday wuxuuna kulankaasi ka dhacay howl ku yaala degmada jowle ee wilaayada muduga tartan aqooneedka andalus ee bisha barakeysan ee ramadaan ee sanadkan hijri majmuucadii ku matalaysay wilaayada mudug ayaa gashay kaalinta labaad kadib juhdi iyo dadaal dheer oo ay la yimaadeen munaasabadii lagu maamuusayey waxaa goobjoog ahaa noqobada wilaayada islaamiga ah ee muduga kuwaasoo si isku mid ah u bogaadiyey majmuucadii wilaayada mudug ku matalaysay tartan aqooneedka sanadkan ee andalusa annagoo joogna gobolka mudug ayaan maaragtay waxaan boorinaynaa nooga qayb gashay tartankaas guusha ay soo hooyeen ee ay ka galeen kaalinta labaad tartankaas waxaan leenahay ilaahay maaragtayay idinka siiyo abaal iyo maaragtayay ajar fara badan marka koowaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo idaacatul andalus iyo guddigii daadihinayay tartan aqooneedka culuma awdiinkii iyo idaacaddaba waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran wajasaa axsan ileyk waxaan rabaa leejinada walaayada mudug uga qayb gashay tartanka inaan meeshaan uga mahad celiyo oon uga hambaliyeeyo oon u tahnidayeeyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay guusha kaalinta labaad ay ka gaareen tartanka ay ka soo qayb galeen waxaana leeyahay sanadka sanadkiisa ilaahay hanagu gaarsiiyo futuuxaad iyo khayr annagoo dhul badan oo islaamka hadda ka maqan gacanta ku dhignay iyo tartankiion ka qayb galno ilaahayna waxaan ka rajaynaa kaalinta koowaad inuu gacanta noo soo geliyo walaayadu oo ugu horeeya amiirka waxaan leenahay iskudaygii aad nagu matalayseen oo aad samayseen waa ku mahadsantihiin bacdil markaan amiirkeenna sheekh xasan abuuxamse ee gobolka mudug u mahad celinno oo lajnadii uu noo magacaabay ay guul noo keentay lajnadii ayaan rabaa inaan u duceeyo anugu alle subxaana wa tacaala waxaan ilaahay u weydiinaynaa lajnadaas carabkooda iyo jirkooda ilahay inuu naartii ka xoreeyo waa naga farxiseena alle subxaana wa tacaala ha idinka farxiyo waad noo dadaasheena alle subxaana wa tacaala ha idiin dadaalo walaalaheenna ama wiilasheenna ama walaayadeenna ku tala gashay inay tartanka ka qayb gasho kow iyo tobanka walaayo ee gobolkan mudug ay rag u dirsatay ee kaalinta labaad keenay maashaa allahu yaan leeyahay maashaa allah ilaahay haydin barakeeyo ilaahay haydin xiftiyo ilaahay ha idin siyaadiyo tartankan tartankiisa kalena ilaahay lambar kow kaalinta koobaad ilaahay haydin gacan geliyo walaalaheena kalena sidoo kalean u ducaynaynaa oo diinta islaamka ku tartamay intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay sheekh xasan abuuxamse waaliga wilaayada islaamiga ah ee muduga isagoo ka hadlay tartan aqooneedka andalus iyo faa'iidada weyn ee uu ximbaarsanaa kadibna u mahadnaqay lajnadii tartanka runtii waxay ahayd meesha waxa ka socday cilmi sharciya oo runtii aad u guda weyn oo la dhihi karo waxaa laga diyaari karaa kutub waaweyna laga diyaari karaa marka dhammaan waxaan dhihi karnaa waa laga faa'iidey waxaan leenaha marka jasaakum allahu khayran baarak allah fiikum ilaahay miisaanka xasanaadka hayna saar juudiga aada bixiseen sidaasoo kale ayagana waan u mahad celinaynaa makaatibtii maktabu dacwa iyo maktabu tarbiya wa tacliin iyo ma garanaysaa raggii wariyaasha ahaa ee noo daadihinayey tartanka noo daadihinayey runtii waxaa door ku lahaa rag culummo ah oo rabbaaniyiin ah yaa ayaguna door ku lahaa dhammaantood marka waxaan leenahay jasaakum allahu khayran baarak allah fiikum sidaasoo kale ayagana amniga rag baa ma arkaysaa gidaar u ahaa oo xaraasaynaya meel kastaba raggaa marka waxaan leenahay jasaakum allahu khayran wakhtigiinna aada bixiseen ilaahay miisaanka xasanaadka ha iniin saaro shuhaadadiinna allah aqbalo dhaawiciinna allah bogsiiyo inta noolna cisi iyo sharaf ku noolaada jasaakum allahu khayran raggaas runtii haqri culusay ku aadan yihiin waxay mudan yihiin in loo duceeyo mar walibana la garab istaago jasaakum allahu khayran majmuucadii matalaysay wilaayada mudug ayaa muujisay karti dulqaad iyo dadaal ballaaran oo ay la timid tartan aqooneedka idaacadda islaamiga ah ee andalusa kaas oo ay ka qayb galeen kow iyo toban majmuuco oo ka kala socday kow iyo toban wilaayo oo kala duwan inkastoo tartanku ahaa mid aad u adag oo ay ku loolamayeen majmuucaadka haddana majmuucadii mudug waxay ku guulaysatay inay gaarto kaalinta labaad taasoo ah guul ka tarjumaysa juhdi isku duubni iyo diyaargarow heersar ah waad mahadsantahay marwaan ugu dambayntii guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaadhsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka shabeellada dhexe gedo iyo baay aynu ku horumarna warbixinta wilaayada shabeellada dhexe iyo faysal mahad soomaali in ka badan laba boqol iyo siddeetan iyo shan qoys oo muslimiin ah ayaa si kala duwan uga faa'iidaystay howlo gurmad raashin qaybin ah oo saacadihii la soo dhaafay siyaabo kala duwan uga dhacay degmooyinka jowhar balcad iyo gamboole oo ka wada tirsan wilaayada shabeellada dhexe guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa sagaashan iyo shan qoys oo muslimiin ah gurmad raashin qaybina ugu sameeyey degmada balcad si gaar ah deegaanada yaaqle iyo basro waa kuwan qaar ka mid ah qoysaskii gurmadka ka faa'iidaystay oo andalus la hadlay waxaa la siiyey walaadda inuu tala gasho oo masaakiinta la siiyey bariid bur sokor saliid cadey baana la siiyey xaabismaan arkiyo ruuc bariis ah ruuc bur ah ruuc sanqor ah saddex la saliid haa ibraahim madnuur deegaankeedana baalow waay mujaahiliintana haa eh rubac bariis rubac bur rubac sokor saddex la saliid ah ina seeg mahadsaniin walaalyo kheyr allah sii ilaahay barakaayo waxaa danig baalow ka dhacday eh, deegaanka beesha hildhibi eh, anoo ah nabadoonka beesha hildhibi Eh, daniga baalow maanta waxaa ka dhacday dad masaakiin eh, oo jikada aan shidi karin in raashin lagu qeybiyey ee xarakada mujaahidiin ee u qeybisay oo abaarta aad ugu badatay xarakada waxaa u rajeehaynaa eh, dadaalka ee suubisay masaakiinta ee maanta ee taakulada u fadisay ee u qeybisay ee bariis sokor saliid bur ee u qeybisay Ee, maanta maxay way kuna caawsadeen wayna ku dhargeen oo asalba waxba ma haysanin Ee, xarakada mujaahidiin anoo nabadoonka beesha ee hildhibe waxa uu alleehe in ee dadaalka ay sii wadaan intaa maanta lasii intood in kasii badan oo dhibaataysan oo intaa maanta waxa qaadata ishka dayoyso aad jirto oo tacbaan ah ilaahay wax kheyr la alaa nagu soo dhiibo dadaalkaasoo suubiyaano sidoo kale soddon qoys oo muslimiin ah oo ku nool degmada jowhar ayaa iyaguna maanta gurmadkaas sidoo kale ka faa'iidaystay bismillaahi raxmaani raxiim cali axmed cali oo jooga duleedka xawaaley waxay maanta walaayadda islaamkana siisay wax anfura ama ku anfurno bariis iyo bur iyo saliid iyo sokor waanana soo gaareen insha allahu tacaalaa islaamka gacantiisa kor allah ka dhigo cadowgana allah idinka jibiyo dhammaantayna roobna allahna siiyo abaarta allah naga soo biqaabiyo bismillahi raxmaani raxiim anigu ah magaceyga ismaaciil xuseen cali oo jooga duleedka adiga xawaadley alxamdulilah adiga walaayada islaamka oona soo gaarsiisay sibiriga adiga wax anfur ah bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid waa ugu mahad celini waana ugu mahad celini adiga gaalada al anaga jibiyo roobna al ana siiyo wabilaahi towfiiq anigoo ah muuse miti xasan maanta waxaan qaadanay bur saliid sokor waxaan alxamdulilah ku mahdeynaa walaayada islaamka ayaa noo keentay aninkoo guryahasha naga gubtay dhibaataysan allana la siiyey alxamdulilah roobna ilaa anoo keeno guulna ilaaha siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah axmedey mahad cabdi joogana duleedka magaalada xawaadley alxamdulilah walaayada islaamka waxayna soo geersiisay raashiin iskugu jiro sokor saliid bur iyo bariis kheyr allaha siyaan leenahay allaha ka jiseeyo waa ka gadoonnay waxay ka kheyr badan tahay inta yaroo haddana la siiyey anninkoo barwaaqo qabno nala siiya intaasi inka badan nala siiya waxaa nooga kheyr badan inta haddana la siiyey dhibaatan qabnaa dadku qax weeye duurahan wada fidhinaa geedaha hoostoodaa la wada fidhiyaa kheyr allaha siiya gargaarkaasaa nala soo geersiiyey waa uu dacaynaynaa islaamka kor allaha ka dhigo kor allaha ka dhigo kutubka ilaahay kor allaha u qaado maxamuud cabdimakaraan walaayada islaamka waxaana siisay ee baantan oo qaybisi waqtigii loo baahnay ay tahay dhinaca kale in ka badan boqol iyo lixdan qoys oo ka kala socday degmooyinka mahadaay iyo gamboole ayaa gurmad raashin qaybin ah loogu sameeyey deegaanka daarusalaam ee wilaayada shabeellada dhexe waa kuwan qaar ka mid ah dadkii gurmadkaasi ka faa'iidaystay ee ka kala yimid mahadaay iyo gamboole maxamuud qaasi nuura liiraaha oo ka tirsan degmada gamboole waxaan ka imaaday damal waxaan ka tirsanahay degmada gamboole gaar ahaan degmada damalaan deganahay waxaa lii siiyey kiish bur kiish bariise kiish sokor ah laba saddex loo saliid ah walaayada islaamiga isiisay diga abaaraha isiiyey ayugu soo dhoweey walaayada kor allah u qaado gaalada allah jibiyo gaalada allah jibiyo cabdulla cusmaan xuseen waxaan ka imidi degmada gamboole damal daharsalaan waxaa lii siiyey kiish bariis ah kiish bur ah saddex la sariid ah intaasaa lii siiyey waxaa lii siiyey haba bur ah haba bariis ah kiish bur ah rubac sokor ah caag saddex laba caag oo saddex oo saliid ah aadamo dhawr raxbisha waa lii dhahaa waxaan ka imaaday tuulada damal waxaa lii siiyey haaf bur eh haaf bariis eh haaf sokor ama saddex loo saliid eh waxaan ugu mahad celinaa in ilaahay guul siiyo gacantii korays gacantooda la iska dhigo ilaahay taam noogu dhigo toddobaadyadii la soo dhaafay guddiga gurmadka abaaraha wilaayada shabeellada dhexe ayaa sii laba jibaaray howlaha samafalka ah ee dadka muslimiinta loogu gurmanayo dadaaladan samafal ayaa muujinaya muhiimadda ay leedahay isgarabtaagga bulshada iyo taakulaynta dadka tabaalaysan gaar ahaan xilliyada ay jiraan daruufaha adag sida abaarta iminka taalla oo kale sidoo kale warbixinta wilaayada ee gurmadka la gaarsiiyey dadka tabaalaysan waxaa diyaariyey walaalka bashiir muxidiin abu ayman iyadoo qayb ka ah howlaha guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka wado wilaayaadka islaamiga dalka ee loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ayaa dhinaca kale guddiga qaybtiisa wilaayada islaamiga ee baay maalmihii lasoo dhaafay waxa uu deeq raashiina gaarsiinayey in ka badan shan boqol oo qoys oo ka mid ah bulshada ku dhaqan degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayadaasi raashin qaybintan waxaa si gaar ah loogu sameeyey dadka ay abaaruhu saameeyeen oo xaaladaha adag ee ku haysato deegaana ka tirsan wilaayada baay guddiga ayaa raashin qaybin waxa uu ka sameeyey deegaanka kurtun ee hoosaga degmada bardaale halkaasoo ay ka faa'iidaysaan boqol iyo labaatan qoys deegaanka barbaaro oo ka tirsan degmada qansax dheere waxaa iyana raashin qaybin loogu sameeyey boqol iyo afartan qoys magaalada baydhabo maqarkeeda deegaanka iidaale waxaa raashin qaybin loogu sameeyey in ka badan laba boqol oo qoys gebagabadiina waxaa degmada buulafulla ee xarunta wilaayada islaamigaha ee baay iyana raashin qaybin loogu sameeyey boqol iyo toddobaatan qoys oo ka mid ah dadka ay abaaruhu saameyn ee ku dhaqan degmada buulafulay iyo deegaanada hoosaga sheekh maxamuud iidaale oo ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga dalka qaybna ka ahaa culimmadii ka qaybgashay halkay ka dhacaysa raashin qaybinta ayaa kelimaad dardaaran u jeediyey dadka muslimiinta marka ma yn isdardaarmeen inaan tooba sheegan ilaahin nagano inoo ilaahin ka naganeen ilaahay dhibaato mano beddelow in allah laa yuqayiru maa biqoomin xataa yuqayiru maa bianfusihim ta ilaahay liiw ilaahay dadka hadday nicmo ka sugnaada nicmadaad maab ku beddelow ilaa ay ku beddeleen nicmadii cisyaanku ku beddeleen haddii dhibaato ka haayto dhibaatadaas ilaahay ma kuu beddelow ilaa ada macsiya aad galli aad ku bato ilaahayda naga tumaaye marka ma israana magal ibalaan rijaalan wa nisaa'an ilaahayna inaga namyaala geegla kun baahanayan beled ibaadiila ka baahanaay ummadunoo ilaahay daakor bani'aadam daakor allahayd abuurlayna daaga bani'aadam waa nasiiman umintaraan suldaan maxamed macali xuseen iyo suldaan cabdiwaaxid macali xasan oo labaduba ka mid ah salaadiinta wilaayaadka ee islaamiga qaybna ka ah xubnaha guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhankooda soo bandhigay qaabka u socdo howlaha waxbixinta iyagoo dadka muslimiinta talooyin gaara u jeediyey ilaahay aan mahadnagaan walbadan soo mahadnagaan tan lamaad mayan mahadnagaane xarakatu shabaab almujaahidiin yaa mahadnagaan barnaamijkan ha ku shaqayti guddiga gurmadka abaaraha khaasatan umahadnagaan yoo wal hageysiiyeen deegaanka degmadan baydhabo khaasatan maqaarka idaale maykale umahadnaqaane dadkii hoolun wal ku jeysidi dhammaantiy umahadnaqaan alkataayo umahadnaqaane andalus oo barnaamijkan walwiin ku jeysideen ilaahay ha barakaay walaalyaal maysan lanaa ilaahay bakamaasan walaan ilaahay jihadiisa kukoen ilaahay asan sii bacdallaahi xarakadahaasiin ka targalli
bani'aadamay leg uudii koro ilaahagii awuri leg uudii kor mana ilaahay marka may buah arday angnaganang marka ilaahay megangalnang tang suu bilewa waqala rabbukum ud'uni horte astajib lakum mark ilaahay tuugnang hob ilaahay subhanahu wa ta'ala unubu tuugna usub arle markan sing ajiibe hamiige ilaahay la tuugahay marka waladadan ajiibu aysan marka cilada jarta mana cilada ya jarta ciladaas markan isa sahanan isa sahanan insha Allah ta'ala waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanada barbaare kurtun iidaale iyo degmada buulafulay oo ka waramaya raashin qaybinta loo sameeyey sida ay ugu baahnaayeen abdiqaadir maxamed aadan waa deegaanka burgoodaan ka imaaday degmada buulafulay bal maanta maxaa meeshaan ka dhacay maxaa lagu sii bur iyo bariis iyo sokor iyo saliida nala sii ilaahay baa mahadala ilaahay ajir iyo xasanaad ha ka sii aadaa loo dhib qabay waa nugu taagneed waa ugu baahnay bismillahi rahmaan rahiim horta ani ahaan waa iga fujeem inta soo dhiibtin ilaahay janna fardowsa ka waraabiya ana oo alew adowla eraa reer deegaanka degmada berdaala dadka ka tirsan ahaa shacabka meelo degan ahaa geeka may aragahayna faraxaad wiin walaayada islaamka dadaal hajeysatay guddiga abaaraha gurmadka ee qiibinta raashinka ooyo la baxeen anigeega ka korteegana ilaahay ka mahadsan muslimiinta oo muslimiinta an gargaarasa oo wal qiibiyaas raashin qiibiyaasa bur sokor bariis saliid antaas oo la qiibiyaw ilaahay ka mahadsan yeeda korteegana aniga waxaa liisii sokor bur bariis masha allah ilaahay mahadiis ana ilaahay idow ku qabto intii kale muslimiina gargaarsan alla siiyaah ilaahay mahad iska leh raashin qaybinta iyo biilaaminta ka socda wilaayaadka islaamiga dalka oo baaya qayb ka tahay ayaa kaalin muhiima ka qaadata badbaadinta dadka ay abaaruhu saameeya inay ku dhaqan wilaayaadka islaamiga balse weli waxaa loo baahan yahay dadaal dheeraad ah si loo daboolo baahida sii kordhaysa ee dadka deegaanadaasi wilaayada geduna waxaa gurmad la gaarsiiyey dad darwafaysan oo waxaana warbixintan ka diyaariyey casaam carafaad
xilli ay ka jirta bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya abaar baahsan oo saamaysay dadka iyo duunyada ayaa waxaa si dardar looga socda degmooyinkii deegaanada walaayada islaamiga gedo gurmadyo kala duwan wado guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo iskugu jira biyadhaamin iyo raashin qaybin iyadoona gurmad raashin qaybina la gaarsiiyey deegaanka laanqurac oo ah deegaan hoostaga degmada baled xaawo ee walaayada islaamiga ee gedo qaar ka mid a guddiga gurmadka abaaraha ee walaayada islaamiga gedo oo uu ka mid yahay uwaas xasan ayaa la dardaarmay dadka la gaarsiiy gurmadka raashin qaybinta ah ikhwaani aragu haytaan macnaha xaaladda una teegana xaaladda macnaha geedka macnaha dalka ama dadka ama xoolihii leeyin aragu haytaan abaarani habsati abaarta hadda may wahaa masukooyin may buu ahaa wal una kasbanay oo macnaha gacmooyinka lakooyniyu may liin baahanyaa awalan in ilaahay subxaanahu wa tacaala annagana dadka muslimiinta marka mar walba may liinku baahanyaa sacad kasta iyo wakhti kasta in ilaahay subxaanahu wa taala nagadan ilaahay je nagadan geeka may manaha surugnaa ama teegagnaa meelo la arho mana laan qurac ama laan abag marka runtii meelaso manaha degmada manaha oo hooselaasa beledhaw aanoo ayana manaha guddiga abaaraha gurmadka xarakatu shabaab almujaahidiin gaar ahaan walaayada islaamiga gedo geeka may raashinka qiibinay ama sakabiinay meelin la erow manaa laanqura dad oo manaa masaakin eh oo qoysus badan eh yaa ku faa'iidaysay raashinkaas jasaahum allahu khayr qaar ka mid dadka deegaanka ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ee andalus iyagoona ka warbixiyey raashinka la siiyey iyo gurmadka la soo gaarsiiyey bismi illah alxamdulilah rabbialcaalamiin beesha laanqura layidhahdaan ku noolahay waxaana la siiyey raashin xarakada almujaahidiin baana siisay raashin ka kooban bur iyo bariis isilidiisu kor ka mid ah baa nagala siiyey marka waxaan u baryaynaa ilaahay waxaan u baryaynaa xarakada muslimiinta inuu ilaahay kor ka dhigo inuu ilaahay kor ka dhigo intaas baan ilahay ka baryayna assalamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh maxamed cabdiraxmaan laanqurac saddex haaf oo binta bariis iyo mid baro iyo mid sokor ah ilaahay inuu jannada geliyo nabadgeliyana uu ilaahay siiyo abaarta ilaahay naga bixi roob degdeg allahna siiyo anigoo jooga laanqurac walaalaha maanta u siiyeen raashin oo saddex haaf laba saddexle oo saliid ah waxaan ugu hambaliyeynayaa walaalahaas isiiye inuu cadowgooda alla jebiyo baahida annagan haysan allah ayaa dabooli kara cid kale ma dabooli karto inkastoo annahay bila'aadan ilaahay waxaan ku baryaynaa roob deg deg oo ummaddiisa deeqo inuu siiyo gacan baahan ilaahay ma ogi aadanama ka baxaya ilaahay haa naga bixiya baahida aan qabno islaamkana cadowga allaha ka dulqaada meel walba uu joogaba saare shukre laanqurac saddex haaf oo bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid allah barakee janna fardowsan allah geliye gurmadkan iskugu jira raashin qaybinta iyo biiyadhaaminta ee uu wado guddiga gurmadka abaaraha wilaayadda islaamiga ee gedo ayaa qaybka gurmadka lagu gurmanaya dadka muslimiinta ay saamaysay abaarta baahsan ee ka jirta bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya walaalaha muslimiinta ahaa ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madalaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu